saraakiisha ciidamada booliiska ee qaybta nabadgelyada waddooyinka iyo dhammaan ciidan weynaha taraafikada iyo dadweynaha kale halkan taa- taaganba iyo bahda saxaafadda waxaanu ku salamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan halkan galabta u aragtaan baabuur oo tooto yaryar oo taraafikada iyo baabuurka cade xaajeeda ah oo wasiirka wasaaradda arrimaha guduhu uu ku wareejinaya ciidanka booliiska kuwaasoo waxooyinka tari doona wasiirkan aan uga mahad celinayo waxaa kaloo intaa idiin sheegayaa inaanu bilownay hawl adag oo ku saabsan xagga taraafikada taasoo ololaheeda a arkayseen saaka inay socdeen hawlaha waxaa ka mid ah waxaanu aad iyo aad haddii alla culayska u saaranaa magaalooyinka dabadooda waxaanu dhiganaa baabuur oo tootaa iyo ciidan la socda oo taraafiga oo ista bugti ganaaxa taasoo ujeeddadooda tahay xeerka nabadgelyada waddooyinka qodobka toddobaatan iyo shanaad iyo toddoba iyo toddobaatan iyo lix wuxuu tilmaamayaa baabuurtu markay ka baxaan magaalooyinkay dabadda marayaan xawliga sbiidka ku soconayaana loo ogoliyey darawaliinta dhammaan gaadiidleyda waxaan halkan farayaa u sheegayaa ciddii xeerkaa khilaafta in si adag sharciga loo marin doono si loo xakameeyo shilalka iyadoo baryahan batay ayaa aan u korina hawsha dardar u gelinay waxaa kaloo iyanan la mid a magaalada gudaheeda waa inaanu tubanti dhaafin sida uu tilmaamaysa qodobadaas ay tilmaamayaan waxaa sidoo kale aan u sheegayaa gaadiidka magaalooyinka dhexdeeda hadday yihiin kuwa carruurta gura hadday yihiin jaadlayaasha hadday yihiin kuwa kale tusaale haddaan siiyo baabuurta yaryar markay ka baxaan magaalooyinka xeerku wuxuu leeyahy waa inaynu aidhi ka badnaan baabuurta waaweynna aidhi ilaa boqol kuwa kale magaalooyinka gudaheeda waa isku wada mid waa inaan labaatan laga badin ciidda markaa xeerkaa ku gefta ciidanka biliisku guud ahaan gaar ahaan qaybta nabadgelyada waddooyinku waxay ka qaadi doontaa tallaabo sharci oo adag waxaa kale oo aan ciidanka biliisku ay ololo ku qaadeen qaybta nabadgelyada waddooyinku sida saaka iyo shalay iyo magaalada ka arkaseen hawshaa soo socon doonta xagga liisamada waxaa kaloon sheegayaa in ay ciidanka biliisku ee qaybta nabadgelyada waddooyinku ay kaantaroor culus saari doonaan oo nin aan liisam ahayn aanu gaadiid wadi doonin dhammaan gobollada dalka dhammaanna seer kula loo qeybiyey iyadoo hore loogu sheegay imankana aanu sii xoojinnay waxaa kaloo jira gaadiidka qaadan reerka saayidka hadday dadka yihiin hadday alaabta yihiin waa la mid waxaa kaloo halkan bulshada reer somalilan ee wadayaasha gaadiidlada iyo dhammaanba uga soo jeedinaya in gaadiidka marka la wato hadday magaalo gudaheed tahay hadday dabataba beelka la xidho hadday tahay darawaliinta iyo hadday tahay dadka rakaabkaaba waayo had iyo goor shilalka dhaca badanaa dadka beelku u xidhayay inta badan way badbaadaan waayo beelka waxaa gaariga loogu sameeyey waa safety wey qofku laakiin markuu shilku dhaco egsidinku dhaco toos buu muraayadda uga baxayaba kuwa xagga hore fadhiya marka taana waan ku adkaynayaa waxaanan u sheegayaa halkan ku ogeysinaya oo codsanaya haddaad tihiin bahda saxaafadda in gaadhsiisaan dadweynaha reer somalilan inay beelka xidhaan hadday magaalooyinka gudahooda joogaan iyo hadday dabadda u safrayaan oy ka baxayaan waxaa kaloo halkan uga soo jeedinayaa nimanka basaska ee qaada carruurta dugsiyada oo horena dhowr goor aan ugu dignay inay ka taxadiraan waayo saaka ba gaadiidkii la qabtay waxaa ugu badnaa basaska wax liisan lahaa wuu yaraa ama liisa sitay dhammaantoodna tallaabo sharciga ayaa laga qaaday wax la ganaaxay wax la xidhay oo sharciga la horgeyn doono waxaa kaloo iyana la mid ah waxaa mamnuuca iyadana matalan goobaha dhakhtarada oo kale iyo markay gaadiidku ag marayaan sida xeerka nabadgelyo tilmaamayo waxaa ka mamnuuca alaamka hoonka moobilka waxaa yaraan u caddaynaya halkan oo shilalkaa faraha badan lagu sababa moobilada moobilada oo qofku isagoo gaarigii wada inuu moobil ku hadlo taasoo dhowr horo goor hore aanu ka dhawaajinay waxaan uga diganaa inay darawaladu gaadiidku kula kulmi doonaan ciqaab isugu jirta ganaax iyo mid maxkamad lagu horgeeyaba haddaan intaa kaga baxo waxaan ku soo dhawaynayaa anoo mar labaad mahad celinaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ayaamahanna waxaanu bilownay oonu horta ka bilownay caasimadda galbeedkeeda iyo berigeeda inaanu u diro ciidan oo tootooyin wato taraafika oo buwaagtii ganaaxa wata oo baabuurta joojinaya oo kaxawli dheeraada ku socda tallaabo ka qaadaya sharcigana marinaya imankana waxaan kusoo dhawaynaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xadan cali maxamed waracadde